Xildhibaan Cumar Xasan Obo oo ka mid ah Golaha Wakiilada Jubbaland ayaa hay'adaha samafalka ee ka howlgala Jubbaland ugu baaqay in ay tagaan deegaanka ras Kamboni si ay gargaar u gaarsiiyaan bulshada ku nool deegaankaasi. Mas'uuliyiinta gaaray deegaanka ras Kamboni ah ayaa intii ay halkaasi joogeen waxa ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Wafdiga ayaa u kuurgalayay baahiyaha ka jira deegaanka, iyadoo dadaallo dheeraad ah ay gelinayeen sidii dowladda ay uga jawaabi lahayd baahiyaha ka jira deegaanka. Xildhibaan Cumar Xasan Obo oo warbaahinta la hadlay ayaa hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ugu baaqay in ay u gurmadaan shacabka ku nool deegaankaasi oo xilligan u baahan gargaar bini'aadanimo.
والله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ee, magaalada raashin la-aan ahayd waa tii madaxweyne soo diray adiga raashin ah Ee, biyo la-aanna waa iska jiraa laakiin hadda magaalada okay waa nabad waa marka waxaan qabanay inaan dadkii horta la hadalno oo reer kiomboni ah beesha baajuun iyo soomaalida boocarareen oo kiyunga aadeen inay kusoo noqdaan magaalada ras kiomboni waana soo noqdeen Ee, xaggii raashintii ah raashin la-aan ahayd waa taan madaxweyne la hadalnay oo lasoo raray adiga raashin ah oo meesha la keenay dadka u qaybinay oo raashin la-aan iska ahaan hadda okay waa xaaladani dadkii cabashada biyo la-aan waay cabasho kale ma jiro Ee, hadda badda waa bishaan ku jirna waa dabeel Ee, nimankii raskamboni joogana waa kalluumaysi ah marka shaqo la-aan iyo biyo biyo arinta ugu daran biyo la-aan waay dhib kale ma jiro kamboni joogna aan la xiriirnay madaxweyne aan wargelinay aan dhahna meeshaan biyo la-aanaa jirta waxaa raba dadkiina wax laga qabto Ee, isla marka madaxweyne go-aan buu qaaday mashiin baa la dalbaday oo laga dalbaday dubai ah oo saddex boqol iyo konton kun ah mashiin oo badda biyaha bedelaay Ee, waxaan u malaynayaa sanadkan biyo maxaan ka dhigaa sanadkan gudihiis mashiinkaas in la keenayo raskimboni oo biyo iska helaan oo hadda biyo waxaa looga keenaa kiyunga oo hal booyada kuma filno xaaladda guud okay waay shaqo la-aan iska jira lama ogi laakiin magaalada waa peace waay